warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah laba qof oo ku dhimatay xeebta jomo kenyatta ee mombasa warmurtiyada laga soo saaray shirkii qurbajoogta ee maamulka puntland iyo dhimashada oo korortay kadib duufaan xooggan oo saamaysay dalka maraykanka intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay lixii labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee labada kun labaiyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran laba qof ayaa la xaqiijiyey inay geeriyootay kadib markii doonaeysa rayna kula qallimatay xeebta jomo kenyatta ee mombasa oo loo yaqaana xeebta bireed dad kale oo ku dhacay gudaha badda ayaa iyaguna la soo badbaadiyey dhacdadan ayaa dhacday gelinkii dambe ee shalay iyadoo kenyaanka lagu baaqayo inay si weyn u taxadiraan xilli fasxeedka lagu guda jiro dhinaca kale mid ka mid ah badbaadiyaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixinaya baabuur ku dhacay xeebtaasi Ya, kwa majina naitwa Isaki Yasin. Uh, mi niko penye rescue team hapa Kenya Ferry uh, multi agency uh, county government na serikali kuu. Tuko hapa ku make sure that hapa kivukoni watu wanavuka salama, lakini kuna shida kubwa sana hapa mahali, na ningeomba sana, ningeomba sana hizi gari mwanzo, kama hizi gari, hii gari sasa hii mara pili, hii gari ni mara pili imeingia ndani ya maji, unaona. Na kwa vile eh, vitu kama hizi watu wana overweight gari, na huu mlima ni mlima mzito sana, unaona eh? So ningeomba watu wa weight wawe wako hapa feri kupima hizi gari ku make sure gari zikivuka hapa zinavuka na usalama, ili wasi stand down operation ya Kenya Ferry.
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo tana river ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya warmurtiyeed ayaa laga soo saaray shirkii qurbajoogta ee maamulka puntland oo dhowaan soo xiray madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash shirkan ayaana waxaa laga soo saaray dhowr qodoba shirkani waa shirkii lixaad ee qurbajoogta puntland ee qabsooma waana kii labaad ee ka dhaca dalka gudihiisa shirka waxaa soo qabanqaabiyey golaha qurbajoogta puntland oo loo yaqaano puntland diaspora forum ama p d f oo kaashanaya ururada bulshada ee gudaha dalka ka jira iyo dowladaba gaar ahaan b d r c bunsa iyo wasaarado ka mid ah wasaaradda dowladda puntland iyo sharikada ganacsi intaba waxaa shirka kasoo qaybgalay in ka badan saddex boqol oo qof oo ka kala yimid dalka gudaha iyo dibaddiisa oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntland aqoon-yahano magaca iyo maamuuska kale bulshada soomaaliyeed cilmi baarayaal ganacsato ururada bulshada rayidka ah iyo saxaafaddaba shirka waxaa furay madaxweynaha puntland dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani intii shirku socday waxaa si qoto dheer looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin horumarinta caafimaadka waxbarashada maalgashiga dhowrista deegaanka doorashada qof iyo cod iyo xoojinta xiriirka qurbajoogta dowladda ganacsatada iyo bulshada rayidka ah guud ahaan natiijadii shirka ka soo baxday falaqayn iyo dood dheer kadib waxaa ka mid a qodobada aan soo sheegi doono kow inay dowladda puntland dejiso siyaasad qurbajoogta puntland puntland diaspora policy iyadoo la kaashanaysa ama kala tashanaysa qurbajoogta reer puntland in la taabageliyo xafiiska maaraynta iyo iskaashiga dowladda puntland iyo qurbajoogta oo la gaarsiiyo heer wasiir in dowladda puntland iyo qurbajoogtu iska kaashadaan sidii loo baahin lahaa hirgelinta barnaamij caalami ah oo caafimaad universal health care coverage oo daboolaya dhammaan baahida lagama maarmaanka u ah caafimaadka bulshada ku nool deegaamada iyo miyigaba magaalooyinka iyo miyigaba in layska kaashado sidii loo dabooli lahaa baahida weyn ee puntland ka haysata yaraanta xirfadlayaasha caafimaadka xagtiro xagtayo iyo qaybsigooda habboon ilaa heer tuulo in fulinta barnaamijyada caafimaad lagu saleeyo evidence based ama wax la ogyahay inay shaqaynayaan xaqiiq ah oo aqoon-yahanada qurbajoogta qurbajoogtu maamulada caafimaadka iyo jaamacaduhu taageero mug leh u fidiyaan in waa qodobka lixaad in layska kaashado daryeelka hooyada iyo dhallaanka ka hortagga iyo wax ka qabadka cudurrada la isqaadsiiyo kuwa aan la isqaadsiin gaar ahaan cudurka dhimirka mental health khatarta maandooriyaasha iyo in la xoojiyo wacyigelin bulsho toddobo in dowladda qurbajoogta iyo hantiilayaasha gaarka ahi iska kaashadaan sidii maalgashi loogu dhisi lahaa cisbitaal takhasus ama referal hospital waxa loo yaqaano oo looga maarmo adeega caafimaad ee loo doonanayo bannaanka puntland ama bannaanka soomaaliyaba sideed in dowladdu kordhiso miisaaniyadda caafimaad ee puntland sagaal in la hirgeliyo siyaasad iyo nidaam cad oo lagu ilaalinayo tayada waxbarasho waxbarashada puntland oo la gaarsiiyo dugsiyada hoose dhammaan deegaamada oo dhan universal primary education toban in la badiyo dugsiyada farsamada gacanta si kor loogu qaado xirfadaha wax soo saarka iyo fursadaha shaqo kow iyo toban in la xoojiyo dhismaha guddiga tacliinta sare ee puntland si loo ilaaliyo tayada waxbarashada labiyo toban in dowladdu kordhiso miisaaniyadda waxbarashada hoose dhexe ee puntland saddex iyo toban in dowladda iyo qurbajoogtu iska kaashadaan diyaarinta siyaasadda maalgashiga iyo wax soo saarka lana abuuro hannaan dhiirigelinaya maalgashiga afar iyo toban in lala yimaado siyaasad iyo istaraatiijiyo ka hortagta isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo maaraynta cuntayarida shan iyo toban in la ilaaliyo deegaanka lana joojiyo xaalufka dhirta lix iyo toban in la dhammaystiro nidaamka doorashada qof iyo cod iyo nidaamka axsaabta badan toddobiyo toban in doorashada laga qabanayo puntland ay noqoto mid xor iyo xalaal ah free and fair election inuu dhaco sideed iyo toban in wixii khilaafaad ah oo dhex yaalla ururada siyaasadda lagu dhammeeyo wadahadal iyo isqancin sagaal iyo toban waxaan ugu baaqaynaa bulshada puntland inay ilaashadaan xasiloonida iyo amniga puntland labaatan in shirka qurbajoogta puntland uu noqdo mid sanadle ah laguna qabto dalka gudihiisa kow iyo labaatan in loo howlgalo isuduwidda iyo maaraynta ka qaybgalka horumarka puntland ee ururada qurbajoogta deegaanada degan qaaradaha iyo dalalka kala duwan ee adduunka si ay u hantaan mas-uuliyadda ka saaran dalkooda guud ahaan iyo puntland gaar ahaan iminkani wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ugu yaraan soddon iyo laba qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii duufaan xooggan ay ku dhufatay waddanka maraykanka boqolaal kun oo isugu jiray guryo la degan yahay iyo xarumo ganacsi ayaa koronto la-aan noqday in ka badan laba boqol oo kun oo ka mida dadweynaha maraykanka ayaa arrintan u saameysay wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale la joojiyay in ka badan saddex kun oo duulimaadyo ah dhanka ciyaaraha maanta waxaa dib u soo laabanaya horyaalada kala duwan ee yurub gaar ahaan horyaalka ingiriiska kulanka galabta ugu soo horeeya waxaa dheeli doona kooxaha brentford iyo tottenham maqribkana crystal balace iyo fulham everton iyo wolves leicester iyo newcastle southampton iyo brighton caawana waxaa ciyaari doona aston villa iyo liverpool arsenal waxay soo dhoweyneysaa kooxda westham united